ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa si rasmi ah u furay madasha habmaamulka internetka ee soomaaliya oo ah madal muhiim ah oo lagu gorofeynayo doorka internetka ee horumarinta soomaaliya waxaa ka qayb galay xildhibaano wasiiro khubaro wax ka yaqaana internetka dhalinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan mudane saalax jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan iyo faa-iidada uu leeyahay internetka sharaf weyn bay ii tahay in madashan adduun weynahoo dhan ka jirta soomaaliyana jabtarkeedii hadda halkan lagu dahfurayo ee ah sidii loo maamuli lahaa ama loo maareyn lahaa internetka oo ah adduun gaara waxaanu ka hadlaynay ahmiyadda ay leedahay internetku xaggii caafimaadkaanu masaal u soo qaadnay waxbarashada baanu masaal u soo qaadnay waxaa laga yaabaa minhajka waxbarashadoo dhan inta la duubo oo macallinba macallinku ka mudan yahay ka hadalka ka odhan og yahay ardayda wax ugu sheega og yahay inta la duubo in internetka inta la geliyo geed qurac walba hoostii uu ilmuhu ku daawan karo ama hal kombyuutar inta tuuladii loo dhigo iyaga oo cilmigii oo dhan ka bogtay ay iman karaan literacy ratka soomaaliya boqolkiiba lixdan konton in kor loo qaaday u baahantay internetku wuxuu noqonayaa aaladda ugu weyn ee suurto gelisa arrintaa waxbarashada waynu ka hadalnay bankinki dhaqaalaha soomaaliya maanta mashiinka wareejiya waa internetka salaama premier dahabshiil i b s intaad lacag lacag sida loo kala wareejiyo soomaaliya meel ay adduunka ka furudaha ma jirto madashan ayaa ujeeddadeedu tahay inay noqoto meel lagu wadaago aragtiyo talooyin iyo xalal wax ku ool ah oo la xiriira maamulka internetka